bismillaahi raxmaan iraxiim warsheed somalilan dibad iyo gudoba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal dadka somalilan meel kastoo aada joogtaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idinku ammaanayaa dadaalka iyo isku duubnida waxaa inoo ballanaa ilaalinta qarannimada iyo wadaniyadda mudanayaal iyo marwey waxaanu ku jirnaa waqti doorasho sidaynu wada ognahayna dal dimuqraadi ah ayaa caadadiisa tahay in dowladnimada heerarkeeda kala duwan kula kala wareego tartan doorasho oo xoriyo xalaal ah anigoo taa ka duulayna waxaanu diyaarinay doorashadii golayaasha deegaanka oo ay ku tartami doonaan toddoba urur iyo laba kun iyo lix boqol iyo saddex iyo konton murashax guud ahaan waddanka oo dhan waxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan saddex xisbi qaran iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo sagaal xildhibaan kuwaasoo la wareegi doona maamulka dowladda hoose dowlad ahaan waxaanu u howlgalnay sidii arrintan u dhici lahayd waxaanu furnay ururada siyaasadda iyadoo aan guddi qaran u saarnay oo dalka oo dhammi wada tashi ka yeeshay markii laysku raacayna waxaanu diyaarinay sharcigii lagu hagi lahaa iyo commishinka commishinkii maamul lahaa iyadaan u gudbinay golayaasha baarlamaanka labada golana sharcigaa way dhammaystireen howlwadanadina way asixiyeen waxaanu diyaarinay xafiisyadii iyo kharashaadkii asaasiga u ahaa xafiiska iyada aanu gacan buuxda ka siinay sidii shaqadooda u bilaabi lahaayeen commishinkuna waxay shaqadoodii u bilaabeen si madax bannaan ciddii danaynaysay inay fursadda ka fayji ka faa'iidaystaana waxay isku diiwaangeliyeen ururo siyaasadeed shan iyo tobankii urur ee cusbaa iyo saddex xisbii hore waxaanu maanta tartanka isugu soo hadhay shan urur iyo laba xisbi waxaanu bixinay kharashkii doorashada laba malyuun oo dollarka maraykanka ah oo ah u dhiganta boqolkiiba saddex iyo soddon halkii aynu ka bixin jiray boqolkiiba shan iyo labaatan xilliyadii hore waxaa kaloo aan ururada ama xisbiyada dhammaan ka bixinay gaadiidkii ay ku qaadan lahaayeen muraaqibiinta oo kharash gaarhaya ilaa boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah uu ku baxay iyadana waxaana haddana soo baxay kharash kale oo commisshinku ugu baadeen culays goobaha kaga soo kordhay oo boqol kun oo doolara waxaanuna diyaarinay ciidamadii ammaanka oo dhammaan goobaha codbixinta oo gaadhay ilaa lix kun oo askari walaalayaal waxaa inoo diyaara garoorkii tartanka doorashada waxaanu rajaynaynaa inay si nabadgelyo ah inoogu qabsoonto ilaahayna waxaan inooga baryaynaa inuu inoogu garab galo dhammaan murashaxiinta u tartamaysa doorashooyinka golaha deegaanka xisbiyada ururada ku hirdabaya saaxadda siyaasadda ee tartamaya siday u noqon lahaayeen xisbiyo qaran waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay saaxiibtinimo ku tartama waxaan leeyahay anshaxa ilaaliya waxaan leeyahay qaranada dhowra waxaan leeyahay marka la tartamayo la kala tegi maaye isdhowrta oo wanaaggaa ha ka tegina walaalayaal doorashadani ma aha doorashadii ugu horreysay mana aha doorashadii ugu dambeysay waa doorashadii shanaad ee geyigeenna ka qabsoonta maalin kasta oo cid baa badinaysa cidina waa laga badinaya maantana kama duwana ee saddexdii xisbiya qaran ayaa soo bixi doona oo u gudbi doona xisbiyo qaran saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed xildhibaan ayaa usoo bixi doona golayaasha deegaanka ee dalka waxaan rajeynaya u rajeynayaa qaar kheyr qaba dalkana wanaag iyo horumar gaadhsiiya walaalayaal yuhunta iyo yaqiinta yana idinka xumaan hadallada xanafta leh iska daaya oo doorashada si xora iyo xalaala u guta nabadgelyada wasaaradda arrimaha gudaha ciidanka kala duwan ee qaranka saxaafadda xisbiyada iyo ururada bulshada reer somalilan ee nabadda jecel waxaan leeyahay nabad ha lagu ad nabadda ha la adkeeyo nabadgelyada isu kaashada nabadgelyadu waa raasamaalkii qarankani haysto ee meel ha loogu soo wada jeesto qof kastooba xil baa kaa saaran nabadgelyada waa dantiina ee ilaashada somaliland waxay ku soo martay xilliyo adag oo cadowgeeduna inta ka badnaa maanta waxaa jamhuuriyaddu ku taagan tahay tirar adag oo aan la leecin karin cabsina kama qabno cadow dibadeed oo jiritaankeenna iyo midnimadeeda waxyeeleeya waxaanu leenahay shacbi iyo ciidan heegan u ah inay ka difaacaan cid kasta oo kusoo gardaroota soomaalidu waxay ku jirtaa meelaha ugu horeeya ee lagu majeerto nabad iyo deganaansho gobolka geeska africa habsami socodka doorashada komishinka doorashooyinka qaranka komishinka kala reebista ururada goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ururada bulshada golaha guurtida madaxa dhaqameedka iyo culimada waxaan ugu baaqayaa inay si feejigaana isugu hayaan habsami socodka doorashada meel uga soo warajeestaan cid kasta oo carqalad ku haysa dhammaanteen aan gaan buucda ka siino komishinka xilka loo ibaday si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaale aniga iyo xukuumaddaydu waxaanu diyaarunahay inaanu isku garab taagno komishinka doorashooyinka iyo komishinka diiwaangelinta gudashada xilkooda si ay ay u dhammaystiranto dimuqraadiyadda somalilan ka hara qaatay bulshadana u gaadho himiladeeda aniga xisbigaygu waxaanu ballan qaadaynaa inaanu aqbali doono natiijada doorashada xisbiyada iyo ururada waxaan ugu baaqaynaa inay aqbalaan wixii ka soo baxaa sharcigana u hoggaansamaan una hambalyeelayaan ciddii ku guulaysata dalkan mas-uuliyaddiisa sharciyaddiisa nabadgelyadiisa anigaa xilkiisu ii saaran yahay mana aqbali doono ciddii sharciga ku xadgudubta ciddii nabadgelyada dhaawacda bulshada reer somalilan waxaan leeyahay codkiina si xor iyo xalaala u dhiibta ciddii aada garataana siiya bulshada reer somalilan waxaan leeyahay isku duubnaada oo ilaashada nabadgelyada bulshada reer somalilan waxaan leeyahay ilaashada qarannimada gacanna ka siiya hay-adaha ammaanka gudashada xilkooda wabilaahi towfiiq